taliyaha ciidamada booliska somalilan sarreeye guuto cabdilaahi fadal iimaan waxa uu sheegay in ay dabagal iyo baadhitaan ku hayaan ciddii falkaa ka dambeysay waxaanu shacabka somalilan u soo jeediyey in sidii horeba ay ciidanka ula shaqayn jireen ay u gacan siiyaan halkan waxaan idinka soo gudbinayaa fariiro kooban xalay abaaro labayo tobankii waxoogay waa meel dreenature oo halkaa indian lineka ayaa waxaa la yidhaha shani laga qarxiyey wax dhibaata iyo wax khasaare geystay midna ma jirto islamarkaabana ciidanka biliisku uu ku howlgalay arrintaasna dad baanu usoo xidhnay baadhistiina waa lagu jiraa wax kaloo dhibaatayna ma jiraan waxaan kaloo halkan ka caddaynayaa cid kasta oo nabadgelyada qaranka iyo ta bulshada reer somalilan waxu dhimasa ciidanka biliiska waxay ku qabanayaan gacan bira intaa markan ka gudbo waxaan halkan bulshada reer somalilan uga soo jeedinayaa sidii sharafta lahayd ee aan uga baranay inay ciidanka biliiska gacan siiyaan oo ay cid kasta iyo dareen kasta oy qaataan iyo cid kastaoo nabadgelyada khalhalgelinaysa iyo cid kastaoo dhibaato wada ay ciidanka biliiska usoo sheegaan ciidanka biliiskuna waxay diyaar u yihiin waajibkooda qaran iyo u adeegidda bulshada reer somalilan